dee anaguba sidaa idinkuba u maqlasheen baanu la soconay inuu ra-iisul wasaaraha ethoobiya uu booqasho ku tegey dalka soomaaliya heshiisna wada galeen war murtiyeedna ay soo wada saareen oo isagana waanu haynaa markaa runtii dee dowladdaasi ethoobiya waa dowlad madax bannaan waa dowlad xaq u leh dowladda ay doonto inay heshiis la gasho marka annaga wax saameyna oo ay nagu leedahay heshiiskaa ay la galeen ma jiro waxaa ka mid a qodobada lagu heshiiyey in afar dekadood oo sida war-saxaafadeedka ama warmurtiyeedka ku qoran soomaaliya etoobiya maalgeliso deeta la dhiso dad in badan falanqeynayay oo siyaasiyiin iyo falanqeeyaal madax bannaan balahi waxay sheegayaan inay dekada berberi ka mid tahay dekadaha heshiisku ay ku galeen labada dowladood arrintaas soo aragtaan
runtii waxaan u malaynayaa garaadka caafimaadka qaba ama fayoobi wax badan waxaa jirta aanay kusoo dhici karin tusaale ahaan ethoobiya waxay la gashay heshiis somalilan iyo imaaraadka waxaanay ku soo wada saxeixdeen imaaraadka markaa ma dhici karto in ay maantana heshiis kale isla magaaladii berbera ay soomaaliya kula galaan labada dal dadka waxaa lagu khaldayaa magacyada dadku ilaa hadda reer somalilan way yaqaanaan ereyga soomaaliya waa soomaaliya waa tii berigii hore aynu isku jirnay la odhan jiray koonfur somalilandna waa la yaqaanaa waa somalilan in aanay taasi jirin waxaa kuu caddaynaysa dowladda etoobiya halkan cid baa u fadhida og in aanay ka talin soomaaliya halkan dadka reer soomaaliya fiisooyin bay u soo qaataan markay imanayaan somalilan reer somalilan markay tegayaanna fiisooyin bay u qaataan marka taasi maxay ku tusinaysaa waxay ku tusinaysaa in aanay marnaba laba laysku khaldayo aanay ahayn heshiiska la saxeexayna aynu haynay warmurtiyeedkana waxaa ku qoran heshiiska in lala galay soomaaliya ee aan lala gelin somalilan marka taasi dadka yaan lagu hodin marka waxaanu u sheegaynaa dadweynaha reer soomaaliya inaan maskaxdooda lagu ciyaarin been loo sheegin soomaaliya iyo somalilan sidii ay kala ahaan jireen bay ku noqdeen isu soo noqo dambe ma jirto marka waxa weeye aan kala quusanaya aan kala
wasiir qodobada heshiiska waxaa ka mida in labada dal ay dhowraan madax banaanida midnimada iyo sidoo kale madax banaanida siyaasadeeda labada dal marka soomaaliya marka saa udhigaso micneedu waxa weeyaan somalilan way sheeganayaan oo sharciyan waxay leeyihiin anaga naga tirsan tahay marka heshiisyada la galay soomaaliya marka leeda soomaaliya oo dhan miyaana somalilan khuseynin markaad eegto sidai halkii ka taagan yihiin iyo sharciyadii cuskanayaanba heshiiska sida ku qoran innagu ninka riyoonaya ee maskaxdiisa waxa ku jira ma eegino mana ka hadlayno hase yeeshee waxa weeyaan heshiiska iyo midnimada laga hadlaya waata soomaaliya waa gobolladeeda may odhan midnimada soomaaliya iyo somalilan oo isku jira ayaanu ayaa heshiiska lagu galay soomaaliya waa soomaaliya dadku markaa ha kala bartaan marka soomaaliya laga hadlayo kuma jirto somalilan dadkaygana markaasaan u sheegay marka hase yeeshee dadka riyoonaya ee weli riyadii hore ku jira dee dadkaa riyada cidina ka toosin mayso
wasiirka warfaafinta ee soomaaliya wuu hadlay waxa uu sheegay maruu ka hadlayay dekada berbera iyo heshiiskii imaaraadka iyo somalilan iyo etoobiya dhinacna ka ahay inaanay diidaneyn qodobada ku jiro heshiiska iyo wax lagu heshiiyey laakiin ay diidan yihiin cidda heshiiska lala galay waxaanu sidoo hadalka u sheegay u yidhi waanu ka gudbanaa heshiiskaasi imaaraadkana heshiisyo cusub baanu la gelaynaa arrintaas idinka sidila muuqata
imaaraadka haddii heshiis gaara la gelayaan oo ay dekadahooda kala gelayaan ama kismaayo ha ato ama baraawo ha ato ama xamar ha ato ama meeshay doontaa noqotee dee cid ku haysataa ma jirto hase yeeshee berbera heshiiskii wuu dhacay imaaraadkuna wuxuu la galay somalilan soomaaliyana iminka may dhalanin ee markii somalilan heshiiskii lala gelayey way nooleed waana jirtay farmaajona wuu soo lignaa barasaabadooysina way soo lignaayeen sheekadaas wax ka jiraa ma jiraan annagana wax naga khuseeyaa ma jirto mana dhacayso mana dhici doonto mana filayno inay imaaraadku yidhaahdaan intaanu idinka aynu idinka tagnaanu xamar u doonanayna heshiis dalka yaa leh ninka iman kari waaye soddonkii sanadoo u dambeeyey nin keliya oo madaxa oo ka socda soomaaliya ma iman hagama soo dhigeen somalilan siday markaa ku dhici kartaa dee dadka ayaan maskaxdooda lacaayin war dadka wax kale ku hadla oo wax kale u sheega tani ma dhacayso